Uncle.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha kaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah oo bisha agost ee sanadka labada kun koob iyo labaatan kun ay tahay toddoba afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada xeryaha dhadhaab iyo kuwa deegaanka ee waqooyi bari kenya sida ay isu dhex galaan
haddii aan loo gudogala barnaamijka dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhaabi sidoo kale kuwa deegaanka aad bay isu dhexgaleen waxaa mudaa in dhallinyarada deegaanka ama kuwa qaxootiga habeenadii mararka qaar ay isu imaadaan qaybo ka mid ah garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro islamarkaasina ay ciyaaraan kubadda
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dagaalka gobolka tigray ee dalka etoobiya oo sii fidaya ayaa wajahay halis cusub jimcihii iyadoo oo sarkaal ka tirsan gobolka amxaarada uu sheegay in ciidamada amxaarada ay sabtida maanta weerar ku qaadi doonaan ciidamada tigreega ee la wareegay gacan ku-haynta magaalada taariikhiga ah ee laalibala madaxa amniga ee gobolka amxaarada sema tirone oo la hadlayay warbaahinta gobolkaasi ayaa ugu baaqay in dadweynuhu isu diyaariyaan la dagaalanka waxa ugu yeeray argagixisada afhayeenka ciidamada tigrey getajo reda oo ka jawaabayay hadalkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a p in sida uu hadalka u dhigay soo dhoweyn diiran ay u samayn doonaan waraysi khadka telefoonka ah ayuu getajo reda ku sheegay in ciidamada tigrey ay u tallaabeen gobolka amxaarada iyo gobolka canfarta toddobaadyadii lasoo dhaafay isagoo sida uu sheegay ay isku dayayeen in ay jebiyaan goodoominta ay dowladda etoobiya kusoo rogtay gobolka tigrey dowladda mareykanka ayaa liiska argixisada caalamiga ah ku dartay afhayeenka maleeshiyada al-shabaab cali maxamed raagi cali dheere iyo cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo loo yaqaano cikrima oo ah madaxa qorsheynta howlgallada ee al-shabaab bayaanu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa lagu shaaciyey in shan xubnood oo ka tirsan argixisada afrika lagu daray liiska caalamiga argixisada kuwaas oo kale ah banumade mashuude cumar oo ah hogaamiyaha waaxda arrimaha dibadda iyo militariga ee daacishta mozambik sidaan agxitaa hogaamiyaha maleeshiyada jamaacat nasr islaam walmuslimiin ee dalka maali iyo salim uld barhamid oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada kana tirsan kooxda jamaacat nasrul islaam walmuslimiin garabkeeda ka dagaalama burkina faso iyo cali maxamed raage iyo cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir kuwaas oo loo aqoonsaday in ay xubno ka yihiin ururada argixisada ee caalamiga ee la raadinayo halkan dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay qaabka isdhexgalka dhallinyarada qaxootiga iyo kuwa deegaanka dhadhaab iyo horumarada ay ka sameeyeen isdhexgalka labada dhallinyaro iyo khibradaha ay kala faa-iideen waxaa kala qeyb qaadanaya xasan kaafi cabdi oo kamid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo siyaad cabdi geedi oo kamid ah dhallinyarada deegaanka dhadhaab waxaa barnaamijka soo diyaariyey wariyaha v o eda ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maalin walba oo sabtiya xilligan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaanu ku eegaynaa dhallinyarada deegaanka iyo kuwa qaxootiga door inteleg bay ka qaadan karaan isdhexgalka dhallinyarada iyadoo barnaamijka ay toddobaadkan marti igu yihiin xasan kaafi cabdi oo ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale siyaad cabdi geedi oo ka mid a dhallinyarada deegaanka ugu horreyn xasan kaafi kusoo dhowo barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee dhallinyarada ee qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee door inteleg bay kuwa qaxootiga ka qaadan karaan isdhexgalka dhallinyarada deegaanka axmed nuurow aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o aad baan idin salaamay haddii aan la gudogala barnaamijka dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhaabi sidii oo kale kuwa deegaanka aad bay isu dhexgaleen waxaa mudaa in dhallinyarada deegaanka ama kuwa qaxootiga habeenadii mararka qaar ay isu imaadaan qeybo ka mid ah garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro islamarkaasina ay ciyaaraan kubadda qeybaheeda kala duwan waayahay xasan markii laga tago arintaasi maxaa kaloo dhallinyarada ay wadaagaan hadday tahay kuwa qaxootiga iyo sida kuwa kale deegaanka waxaan ognahay in in ka badan soddon sano ay dhallinyaro iyagoo yarar imaadeen xerooyinkan halka qaarra ay ku dhasheen maxaa kaloo markaasi dhanka isdhexgalka ay sameeyeen
axmed nuurow soddon sano ay ahaa qaxootiga lagu nool yahay ama la joogaa dhallinyarada qaxootiga inta badan waxay barteen kuwa deegaankan sidoo kale maadaama dhallinyarada qaxootiga ay yihiin sharci la-aan haddana waxaa mooda inay ganacsigooda isdhexgalay xitaa mararka qaar ama badankooda ay ganacsigooda shisha u noqdeen maadaama dadka deegaanka ah ay leeyihiin kibaano ama sharci deegaanka ay wadanka ay ku joogeen dadka qaxootigan ay lahayn haddana ganacsigii waxaa moodaa inuu isdhexgalay ay isu dhex milmeen dadka qaxootiga ee dadka deegaanka ah waaya xasan waan kuu soo laaban doonaa siyaad maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada deegaanka dhallinyarada qaxootiga iyo kuwa deegaanka doorinteleg bay dhanka isdhexgalka ka qaateen sidoo kaleeto maxaa ka mid a waxyaabaha ay dhanka isdhexgalka ay ka sameeyeen bismillahi raxmaan iraxiim aad iyo aad ay u mahadsan tahay axmed nuur door weyn ayay ka qaateen dhallinyarada deegaanka iyo kuwa qaxootiga dhankaas dhexgalka sida qeybaha kala duwan ee arrimaha bulshada sida nabadda waxbarashada sbootska iyo arrimo fara badan ay wadaagaan xitaa guurka dhallinyarada deegaanka iyo hal meel hal goob hal lawaaxi bay degan yihiin waxbarasho ayay wadaagaan khaasatan dhanka nabadda ay aad ku dadaalaan in badan waxaa arkaysa dhallinyarada eekoo isla ciyaaraya kuubadooyin isbalansanhaya waxbarashada sidoo kale hal fasal ay isla dhigtaan badigood jaamacada sidoo kale way isla aadaan marka waxaa u dhexeeya xiriir weyn oo maaragtay labada dhallinyaro ee deegaanka iyo qaxootiga marnaba kala goyni karin siyaad dhanka guurkaad ka dhawaajisay waxaan ognahay dhallinyaro fara badan oo deegaanka inay guursadeen gabdha qaxootiga dhallinyaro qaxootigana ay guursadeen gabdha deegaanka marka arrintaasi door intee leeg bay ka qaadatay isdhexgalka labada dhinac
door aad iyo aad weyn ay ka qaadatay maadaama dadka ay yihiin hal qoomiyadda kasugu nationalitihaan dadkan waa dad oo maaragta hal luqad ku wal hadlaya hal diin leh maaragta hal dhaqan leh marka cid kala reebi karto mise xuduud kala reebi karo kala cayimi karo inay isdhexgalaan dhanka guurka malaha marka dhallinyaro badan oo ka guursadeen oo deegaanka qaxootiga guursadeen way jiraan kuwo badan oo qaxootiga deegaanka guursadeen way leeyihiin inkasta oo ay keenayso carqaladeyn dhankan maaragta isku socodka mise isdhexgalka markii gudaha loo gudbo laakiin deegaanahaan dhanka lawaaxiga dhaadhaab mara ku tiirsan qaxootiga waa noqod maaragta arrintaas aad ayay waayahay siyaad waan kuu soo laaban doonaa xasan siyaad wuxuu ka dhawaajiyey in sidoo kale isdhexgalka ay qayb ka noqotay dhanka guurka waxaan ognahay sidaan ka dhawaajiyaba dhallinyaro deegaanka inay guursadeen gabdha qaxootiga dhallinyaro qaxootigana gabdha deegaanka labada dhinacba la isguursaday marka taasi markii laga taga ma jiraan khibrado kaleeto ay isdhaafsadaan hadday tahay dhanka nabadda hadday tahay dhanka wada noolaashaha iyo waxyaabo kale axmed nuur oo hadii la raadiyo waa la helaya maxaa yeelay dadka deegaanka ah waa dad meel dheer maadaama ay ka yimaadeen qeybo badan oo wadanka kenya ah sidoo kale dadkan qaxootigan ay badankooda ay ka yimaadeen gudaha dalka soomaaliya haddana waxaa moodaa in mararka qaar dadka deegaanka inta inay ka baxaan ay tagaan gudaha dalka ay u galaan waxyaaba badan halkaas ay kala imaadaan sidoo kalena fikirkii ay la kaashtaan qaar ka mid dadka xeryaha qaxootiga joogaan si ay ayagana u maalgeliyaan sidoo kale waxaa dhici karta dadka qaxootiga badankood waa shaqo la-aan waxaan arkaya dumar badan oo subaxii usoo shaqo taga deegaanka dhadhaab si ay qutulyoonkooda ay halkan uga helaan subax walba maalin walba waayahay xasan waxaan ognahay markii iskuullada la fiiriyo in inta badan macalimiinta kenyaanka ay yihiin dhalinyaro kasoo jeeda deegaankan markaasi dhadhaab oo dhalinyaro deegaan islamarkaana wax ka dhiga iskuullada sidoo kaleetana u shaqeeya hay-adaha samafalka oo inta badan khibrado kala duwan dhanka waxbarashada dhanka markaasi shaqooyinka nolol maalmeedka sida shaqooyin kale markaasi gacanta ama farsamada gacanta ay baraan dhalinyarada kale qaxootiga marka dhalinyarada qaxootiga waxyaabahan ay barteen door intee la eg buu markaasi uu ka qaadan karaa in bulshada kale ee deegaanka aan iyagu fursadahan ka faa'iidaysan ay dib kula soo laabtaan axmed nuurow dhallinyaro badan oo qaxooti ah waxaa jiraan hal abuur leh ama sidoo kale xirfadahaasay barteen haddana aan shaqayn maxaa yeele arday waxaa arkaysaa labo sano ama hal sano ama toddoba bilood lix bilood ku jiray galaas oo farsamadii soo bartay haddana aan helin xirfadii ama wax uu ku shaqaysta maxaa yeele waxaa joogaan dad kale oo deegaanka jooga oo ayagana xirfadii soo barteen shaqadiina ayaga la siinayo dadka qaxootiga inta badan waxaa lagu mabti kooraa sharcigaas ayaga ah oo kibaandhaha ama ay ku joogaan gudaha dalka kenya dadka qaxootiga ma haystaan sharciga asaga ah waxaa arkaysaa hal qof oo kenyaan ah oo ku shaqaynayo lacag ka badan konton kun halka qofka qaxootiga ah lacagtaasga qofka shaqsiga uu qaadanaya kan qaxootiga ah waxaa laga yahay inay qaataan shan qof ama lix qof ama toddoba qof lacagtii ay qaadan lahayn ama sharkii qaadan lahayn hal qof oo kenyaan ay qaataan marka dhibka jira ayaa wuxuu yahay qofkan ma haysto waxyaabihii lagu tixgelin lahaa oo kibaaniyu ka mid yahay waayahay xasan taa markaan ka gudubno waxaa jira dhalinyaro fara badan oo deegaankan dhadhaab u dhalatay oo ganacsiyo ka samaystay gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana qayb ka qaadanaya dhanka isdhexgalka dhallinyarada marka taasina doorinta leeg bay ka qaadan kartaa markay timaada dhanka ganacsiga in dhallinyarada kale qaxootiga en iyagu waxba haynin ay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsiga ay hayaan dhallinyarada deegaanka si labada dhinac ay isu dhexgalaan horta dadka inta badan waa isdhexgaleen waxaa moodaa ganacsigooda meel fiican ama meel sare uu marhayo maxaa yeeley hadda qofka markuu joogo xeryaha oo kale ma haysto sharci uu gudaha ku galo markay shaya ama ay isdhexgalaan ganacsigoodana qofka kibaanaha le markaas oo kasoo jeeda deegaanka ayaa la diraa meel alla meesha u diraan hadday noqoto nairobi hadday noqoto mandheer hadday noqoto gaarso asaga islamarkaa fudud oo sharci haysta asagaa baxa araabta soo adeega dadka inta badanna saasay sameeyaan waayahay siyaad dhallinyarada qaxootiga markii loo fiiriya ka dhallinyarada deegaan ahaan ma jiraan khibrado aad siisaan dhallinyarada qaxootiga si markaasi isdhexgal labada dhinac u imaato ha aad iyo aad sidaad sheegtay dhallinyaro badan deegaanka waxay fursad u heleen in maaragta waxbarasho wanaagsan ay helaan sidoo kale walaalkoodna uu kusoo barbaariyey maadaama wakhti badan ay ku noolaayeen jawi degan oo nabadaysan sidaas daraaddeed waxaa arkaysaa dhallinyaro badan deegaanka in ay shaqo ay u aadaan halka qaxootiga ayagoo si toosa u barayaan xirfadahaas maaragta tacliinta ay soo barteen walaalahooda qaxootiga sidoo kalena ay waxaa kaloo ay baraan maaragta farsamada gacanta mise maaragtay ganacsiga naftiisa walaalkii u ka dhawaajiyey waxay u sahlayaan maaragtay in ay ka faa'iidaystaan fursadaas taalo oo supply chainka la yidhaahdo afqalaad in ay qudaarta mise dhanka kale oo wadanka ay kasoo qaadaan ay usoo gudbiyaan dhanka qaxootiga marka axmed runtii way jiraan sibaabo fara badan waa dhanada deegaanka ay ku kobcinayaan maarata walaalahooda kasoo jeeda dhankan qaxootiga waayahay siyaad waxaa jira in fara badan in dhallinyarada ay tusaalahaan oo kale markay tahay kubadda oo kale waxaad muddooyinkii u dambaysay lagu arkayey dhadhaab oo xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab degmada ay hoos tagaan oo dadka deegaanka ay degan yihiin dhallinyaro xitaa xilliyada habeenkii intay xeryaha ka imaadaan dhadhaab kubad ku ciyaaraya kuwo sidoo kale waxaa jira si ay isudhexgal u sameeyaan dhallinyarada kale dhadhaab oo ilaa dhowr kilomitr u jirta xeryaha inay imaadaan habeenkii o dhan ay la cawaysimaan dibna ay ugu laabtaan xerada habeenkaaso dhan isla joogaan marka isdhexgalka noocan oo kale ah ee doorinta leeg buu ka qaadan karaa in la isfahmo
door aad iyo aad u weyn ayuu ka qaadan khaasatan dhankan ciyaaraha waxaa arkaysaa maaragtay in ay suubisan dhallinyarada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ururo ciyaartooy ah kuwaasoo maaragtay isdhex isku jira hal tiim ah oo kasoo jeeda labada kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga tan waxay keenaysaa in horumarka dhallinyarada ee mid ay noqdaan walaaltinimadooda dhanka isfahanka iyo sidoo kale kudadaalisha nabadda kubadda waxay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay dhallinyarada ka reebo inay galaan dhanka maadooriga mise waxyaalo kaloo maarata munaasab ahayn marka sidaas daraaddeed aad ay u kobcinaysaa waxayna siinaysaa kalsooni labada dhinac hadda ka hore waxaa dhacda mar waxaa jirta ee dhallinyaro maaragtay qaxootiga la qabtay sharcilaan lagu qabtay laakiin waxaa u dooday dhallinyarada deegaanka oo maaragtay nimankii ka qanciyay inayyiin inay garanayaan oo yihiin dhallinyaro isla joogaan waqti kastana kubadda la ciyaaraan ayna ahayn dhallinyaro maaragtay dhibaato kale keenayn sidaas daraaddeed ayayna maaragtay maalinta u suurtagashay maarata in maarata dhanka sharciga marka lagu qabsado oo maarata lagu bujiyo marka sidaas daraadeed waxa sidaas daraadeed arrintaas waxay ka mid tahay qaabaha isdhexgalka maarata u yaalo dhallinyarada deegaanka iyo kuwa qaxootiga waayahay siyaad haddaa waxaad ka dhawaajisay dhanka guurka waxaan ognahay in dhallinyarada deegaanka sidaan horaanba ka dhawaajinay dhanka guurka labada dhinac iyo kuwa qaxootiga ay isdhex galeen ood arkayso gabadh qaxooti ah oo wiil deegaanka uu guursaday gabadh qaxoota wiil deegaanka uu guursaday inta badan guurka waxaan ognahay inuu lafdhabar ka yahay dhaqanka soomaalida islamarkaana uu yahay wax soo jireen dadka waa isku luuqad waa isku midab ah lama kala garanayo marka ma jiraa dhaqan dadkan qaxootiga ah oo dhanka guurka kaleeta oo markaas iyaga aad ka faa'iideen iyo weliba wax iyaga idinka faa'iideen ha aad iyo aad mahadsantahay axmed way jiraan arrimo badan oo maaragtay aan labada dhaqan ahaan aan aan iska faa'iidne kuwa ahaan dhanka qaxootiga waxaa jirta waxaan ugu soo kornamay in maaragtay qaabo kalo nooc maar si horaan deegaanka ay isticmaali jireen dadka deegaanka waxay u badan yihin dadka ribaadiye ah laakiin dad dadkan qaxootiga waa dad maaragtay ilbax eh maaragtay waxyaalo badan fududeeyey guurka guurka naftiisa fududeeyeen laakiin waxay arkaysa waxyaalo kale cusub ayag naftooda maaragtay sida maaragtay lacagta maaragtay suuriyada la qaadanayo oo horaan dhanka deegaanka ka jirin badi dadka deegaanka waxay isticmaalaan xoola iyo yarad iyo wax la yidhaahdo maarka dadka lagu xojiyo laakiin inta qaxootiga uu noo soo degay arrimahaasoo dhan way fududaadeen gaarista faraha badan maarka dhaqanka horaan jirta ayaa fududaatay marka aad iyo aad ayay aad iyo aad ayay waxyaalo fara badan iskaga faa'iideen oona isku dhex galeen xasan dhalinyarada deegaankaad saaxiib la tahay maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhalinyarada deegaanka inta badan waxyaabaha aad isdhaafsiisataan ee dhanka isdhexgalka dhalinyarada maxaa ka mid ah waxyaabaha waxaa ka mid ah haddii ay noqoto xirfadihii shaqooyinkii laga faa'idi lahaa dhalinyarada deegaanka sidoo kale in isla ciyaara kubadda sidoo kale in baraha bulshada saaxiib lagu yahay oo waqti walba ama xilli walba lasu baahdo laiska heli karo sidoo kale xagga ganacsiga waxyaaba badan ayaa lasdhihi karaa laga faaida dadka qaxootiga deegaanka marka xasan markay timaado isdhexgalka dhallinyarada waxaan ka dhawaajinay in isdhexgalka koobaad uu yahay od arkaysa dhalinyaro intay xeryaha ka imaadaan habeennimo dhadhaabku ciyaaraya kuwo qaxootiyo intay ka tagaan dhadhaab xerooyinka tegaya ilaa saddex saac afar saaco habeennimo ee ku gaarahaya kubad inay la ciyaaraan dhallinyarada qaxootiga iyadoon ognahay maalmihii ugu dambaysay in garoomo casri ah laga dhisayey ee deegaankan dhadhaab iyo sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab si dhallinyarada isdhexgalkooda u sii bato marka mararka qaarkood ma jirtaa waxyaaba aad ka faa'iideen dhallinyarada deegaanka tusaale ahaan oo kale maadaama in ka badan soddon sana dadkan xeryaha qaxootiga dhadhaab ay joogaan gaar ahaan dhallinyarada qaarkood ay ku dhasheen qaarkood iyagoo yara imaaday waxyaaba berri markaa dib ugula laabataan dalkii soomaaliya aad ka faa'iideen dhallinyarada deegaanka axmed nur way badan yihiin markay qaxootigan imaanaynin soddon sana ka hor ma aysan jirin cid ama qof oo qaxooti ah magaciisa qori karo ingiliishaan qori karo hadda waxaa muda dadka qaxootiga badankooda inay wax barteen qaarkood taqaatirin ay yihiin qaarkood jaamacad heersar ay ka soo bixeen shahaaduun dhowr waxba haystaan taas ayaa la dhihi karaa waxyaabaha ugu badan laga faa'ido waxbarashada maadaama dadkii horey joogeen sida awoyaashan oo kale ama aabayaashan oo kale aysan waxbarasho aysan helin oo markii soomaaliya ay joogeen xirfadooda xirfad fiican aysan haysin iskuullada iyo sidoo kale goobaha kale ee bulshada looga faa'iideeya dhallinyaraa u badan deegaankan ka soo jeeday oo wax ku bartay dalkan kenya ood arkaysa mararka qaarkood xitaa iyagoo si gooni ah wax u baraya carruurtii qaxootiga gaar ahaan dhallinyaradoo kale fursado kala duwan siinaya marka hadday arrimahan oo kale ay sii jiraan isdhexgal noocea ka dhalan karta
arrimahan oo kale haddii aysa jiraan waxyaabo badan baa laga faa'iidayaa oo hadda uu yahay waxyaabo aad u badan ani arrinta ugu lacab badan waxay ahayd maraan saa usii fogeen waxaan arkay dhalinyaro dhawoolo ah ama dhigaha waxba aan ka maqlaynin intay meel isu imaadeen wada sheekaystan ana aan fahmi waayey marka taasi waxay ka mid tahay waxyaabihii laga faa'iidaya xeryaha qaxootiga dha maxaa yeelay dadkii hore soomaaliya joogay ama dhowlayaashii hore waxba lama fahansan karin ama lama fahansan jirin hadda laakiin waxaa moodaa inay dadkii ay wax badan faa'iideen ama qofkii duu yahay in dhoolo wax qori karo qofkii duu yahay in dhowolo wax qori karo inuu hadli karo waayahay siyaad dhallinyarada qaxootiga waxaan ogola naftooda inay xirfado kala duwan ay barteen islamarkaana waxyaabo kala duwan ay barteen sidoo kale dhallinyarada deegaanka marka isdhexgal intan ka badan see loo abuuri karaa waad mahadsantahay axmed waa loo abuuri karaa in maaragta dhallinyarada laisku keeno exposure la subiyo networking dhallinyarada mar guddiyaa loo hagaajiyo gurubyaa loo hagaajiyo madal sidan oo kale aqoon iswadaarsi loo hagaajiyo waxyaalahaas ayaa ka mid eh qeybaha maaragta in luu kobcini kara in dhallinyarada ay isdhexgalaan marka doodaha inta badan ama banel discussion waxaa afka qalaad loo yaqaana in dhallinyarada ay isu imaadaan kulamo loo qabto nabadda waxay tahay looga warramo isdhexgalka bulshada looga warramo horumarinta bulshada looga warramo doorintae leg bay ka qaadan kartaa in horumarka iyo isdhexgalka dhallinyarada labada dhinacba uu sii siyaado door weyn ayay ka qaadan kartaa maadaama dhallinyarada ay yihiin udubdhaxaadka ee bulshada sidoo kalena ay yihiin hogaamiyaasha beri ah saas daraaddeed dhallinyarada haddii maaragtay la toosiyo maaragtay doodaha loo badiyo oo oo aqoonta loo kordhiyo maaragtay nabadda loo sheekeyo waxay noqonaysaa in maarata meesha hadda ay joogaan meel ka sarayso ay gaaraan xasan haddii la sameeyo doodo oo markaas dhallinyarada la isu keeno kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga lagana wada hadla isdhexgalka dhallinyarada sidii loo sii xoojin lahaa marka doodahan doorinteleg bay ka qaadan karaan in isdhexgal intan ka badan u imaado
xanuurow aniga waxaan isdhihi karaa waxyaaba badan baa laska faa'idi karaa maadaama dhallinyarta meel iskugu imaadaan haddana ayagakooda doodaan maadaama isku fikri aysan ahayn haddana waxaan isdhihi karaa waxyaabo badan baa halkaasi ka soo bixi karaa maadaama hal shaqsi oo fikrad uu soo dhiibo ay noqon karto in laisku raaco isku wada raaco halkiina laga wada jaan qaado tusaalahaan oo kale mararka qaarkood ma samaysaan doodan hadda aan ka hadlayno oo kale ama doodahan oo kale in dhallinyarada qaxootiga kuwa deegaanka ay isu imaadaan oo cidba waxay taqaano ama markaasi dhallinyarada deegaanka waxay taqaano kuwa qaxootiga ay uga faa'ideeyaan kuwa qaxootiga waxay yaqaanaana kuwa deegaanka uga faa'ideeyaan si halkaasi uu ka imaado dhexgal intan ka badan ma jirto dhallinyaro isku imaato kaliya waxay isu imaadaan markay kubadda ciyaar hayaan ama isbalansanhayaan ma ogi ma jirto in meel lagu fariisto aqoon kororsi lasu sameeyo marka xasan maxaa la taaban karaa oo khibrado ah oo aad ka faa'iida dhallinyarada deegaanka oo berri kamaal markaa waddanka dib ooda ugu laabato aad uga faa'iideyn karto dhallinyarada kale waddankii joogta oo laga yaabo inaysan helin fursadaha dhanka isdhexgalka dhallinyarada deegaanka waxaan ognahay markay ummadii waddankeeda ama deegaankaada uu dhisan yahay in waxyaabo fara badan oo dhanka horumarka hadday tahay waxbarashada caafimaadka nabadda isdhexgalka bulshada in laga faa'iiday deegaankaasi nabadda ah ama nabadda ku naaloonaya ee islamarkaana qofka waddankiisa ka soo barakacay ee dib ugu laabanaya waxyaabuhu bartay uu dib kula laabanayo
xunuro waxyaabo badan baan ka faa'iiday halkan aan jooga oo ay tahay qaxootiga ah ee redhaab waxyaabaha kamid waxyaabahan ka faaida waxa kamid ah haddii ay noqoto xirfado kala duwan sida waxbarashada oo kale waxbarashada in maadaama ay tahay waxbarashadan dhowr qabeed u kala baxdo marka waxaan is dhihi karaa waxyaabo badan ayaan ka faa'iday haddii aan waddankeeda ku laabtano dadka iga dambeeyo aan siin karo cilmiga aniga igu jiro marka ma isleedahay haddii aadan dhallinyarada deegaankaada dhex gelin waxyaabo badan oon kuu suuragaleen baa kuu suuragalood ka faa'iiday dhallinyarada deegaanka aad iyo aad axmed nur maanta haddii aan waddankeyga hoojoogi lahaa aniga aad ismaan barateen ismaan arki lahayn saana kulmana hadli lahayn haddii aad mikrofon ila imaato waxaan ku dhihi lahaa waxyaabo badan baan igala kulmi lahayd balse maanta waxaa mooda inaan wax badan aan fahmay oo aan fahansanahay haddaan waddankeyga ku laabtana aan dadkayga ku caawinayo
waayahay siyad ma jira waxyaabo aad is leedahay dhallinyarada qaxootiga ah allailahay waxaas in isdhexgal intan ka badan la sameeyo dhallinyarada ay isdhexgalaan ay wada fadhiistaan oo ay doodaan waxaa ka dhalan karaa wax labada dhinacba isu soo jiiri karaa ha aad iyo aad waxaa ka mid ah in maaragtay haddii dhallinyarada laisku keeno ay doodaan waxay hagaajisanayeen urura ururahaasoo haddii la taakuleeyo ay noqon ay kasoo bixi karaan hogaamiyaal beri maaragtay waddanka mise dadka si wanaagsan maaragtay ku xukumo waayo geedka markii hoos loo waraabiyo oo maaragtay la nashnaasho ayuu ku noqonaya geed ah harsato berito markii dhallinyarada laisku keeno oo doodad loo furo oo process maaragtay ururyaashooda election oo transparent wax noocaas loo hagaajiyo ayay noqonayaan kuwa bulshadooda wax u tara ayagana wax qabsada matal ahaan hadda kahor waxaa dhacday maalin ay iskhilaafeen dhallinyarada deegaanka iyo kuwa maaragtay qaxootiga maalmaha kadibna waxay lahaayeen kulan kaloo ciyaar saas daraadee markii arrintii waxay gaartay odayaalay gaartay dhanka oo dhallinyarada qaxootiga odayaashay u gudbeen dhanka deegaankana waxay u gudbeen sistamka dowladda maaragtay booliiska arrimahaasi la aadeen laakiin arrintaasi wixii odayaashii mise booliiska ay dhameen dhallinyarada isku imaadeen waxay dhaheen niyo khilaafka haynaa na dhex yeelo dhinacaan u dhigno maanta ciyaartan ma aragtaa dhammaysanno odayaasha maanta ka dambe waxay arkeen dhallinyarada wala ciyaarayo sidaas daraaddeed ay halkaas ayay ku xiran sheekada waxay maadaama dhallinyarada ayaga naftooda ay isla ciyaarayaan waxay tusinaysaa taas inay dhibaato weyn ay jirin markaan laba laba kooxa laisku keenay sidaasna nawadaa ku dhacday waxaan arkayaa haddii sidaasoo kale loo joogtiyo in dhallinyarada la wada hadashiyo ma garanaysaa loo hagaajiyo process oo transparent oo maaragtay ururyaashooda iyo maaragtay si cadaalad ay ku xushaan maaragtay horumar kaloo ziyaado ay qalabko ay ku ciyaar lahayn waxa loo muujiyo in ay gaarayaan heer maaragtay leadership mise hoggaan wanaagsan ay beri ka maalin ay dadka ku xukumi doonaan mise dalkaba dhegaystayaal intaasi ayaan gebi ahaanba kusoo afmeerayaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinka imaanayey ee xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaa marti igu ahaa xasan kaafi cabdi oo ka mid a dhallinyarada ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale siyaad cabdi geedi oo ka mid a dhallinyarada ku nool deegaanka dhadhaab barnaamijkana waxaan ku eegeynay isdhexgalka dhallinyarada labada dhinac hadday tahay dhanka qaxootiga iyo weliba sidoo kale dhanka deegaanka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijkan mid lamid a intaynu ku kulmi doonno waa axmed nuur yogol oo idinka tegaya fii amaanillah
aaday umaadsanyahay axmed nuur iyagoo idinla socodsiinaya barnaamijka madasha dhallinyarada halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan duleynay sidaas iyo nabadgelyo
Yeah, yeah, yeah. taagin qof dhamaystira qoodhigeediyo adduuma qurux dheer dhaabti dhaabati allahumma waate inta kuu dhiman ma dhisnaare dheema nuuray qof dhamaystira qoodhigeediyo adduuma qurux dheer dhaabti dhaabati allahumma waate inta kuu dhiman ma dhisnaare yeah, yeah, yeah. Ah, damn, I'm alright. Give it all back.